in ka badan soddon iyo lix qoys oo kasoo barakacay dalalka itoobiya iyo deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan ayaa dibudejin loogu sameeyey kahamka najax ee ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qoysaskan oo u badan haween iyo caruur ayaa haysan hoy ay ka galaan qoraxda maalintii iyo qabowga habeenkii soddon iyo lix qoys oo ka kala yimid eh, meel la yidhaahdo etoobiya dhinaca faguuq iyo meel la yidhaahdo booco abaaro iyo dagaaladii sokeeyo dalka ka dhacay ayay ugu imaadeen kaam najax waxaanu u sameynay dibdejin maasha allah waana dad u badan caruur iyo haween duruufo kala duganaan haasto hadday noqoto hoylaan hadday noqoto baahi hadday noqoto biyo marka daruufo aad u sarreeyaa haasto maasha allah marka intaas baan innaga intaan ku caawin karinna waa ku caawinay intaan ku caawin karin hadduu ilaa yaraa waxaan u sheegaynaa inay ay gargaar deg deg ay helaan dadkaas hay-adaha samafalka waxaan u codsanayaa inay ay dadkaas la soo gaaraan gargaar deg deg ah oo dhan kastaba lah ay uga horeeyaan raashiin hooy iyo biyo daruufo kala duwan ay haast- ah haasto xitaa ma haastaan dharkii xitaa ay geshanaya xitaa ma haastaan waa dad markaad aragto adiga aad si kale noqonaysaba oo daruufta ay ka muuqato markaad aragto adiga nooc kale noqoni marka hay-adaha iyo dadka ku shaqo leh gargaarka waxaan ka codsanaynaa in dadkaas si degdeg leh ay ugula soo gaaraan dadkan waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah ay abaarihii dalka saameeyey ay ilaahay maqaadana tahay ay ku dhaceen ay ka soo hayaameenba waxay wax- waxay haasteen iyo xoolihii abaarahaas ay ay ay ku tageen marka waxaan rajaynaynaa inay dadkaas caawinaa degdeg ay heli doonaan insha allah waxaan ahay dadkii kasoo barakacay abaarihii etoobiyaan ahay oo biyaha fasahaada ay beerihii kasoo jareenaan ahay waxaan u baahannahay gurma deg deg eh in nalaga soo gaaro biyolaan baahi hoylaan guryihii haddana bacihaa naga sii bigti waxaan haysano oos ilaahey uuntay ma laha meesha waa ku dhibaataysannahay waa ku rafaadsannahay waan ku xakaarsannahay dadkii kasoo kacay etoobiyaan nahay oo maanta biyaha soo saameeyaan oo xoolahoodiina soo ba'een aan nahay kaamka najaxaana joognaa waxaan u baahannahay gurmad deg deg eh inana la soo gaaraan hay-adaha iyo wixii islaan ah Haa, waxaan kasoo waxaan ka mid ahay dadkii soo bara kacay biyobaxadii maanta dhacday waxaan joognaa kaam najax waxooy ma haysanno wax raashin ma haysanno waxaan rabnaa dowl- eh, hay-adda inay naga soo gaarto macaawino deg deg ay noo keento ayaan ka codsanaynaa si kastaba lix iyo soddonkan qoys oo kasoo barakacay dalka itoobiya iyo deegaanada hoos yimaada ayaa u baahan garab istaag ballaaran